fale aad u faalxun ayaa maanta hareeyey gudaha garoonka diyaaradaha ee eedancadde gaar ahaan qaybta imaatinka caalamiga ah international arrival halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidan dharcad ah oo ka tirsan naba sugidda soomaaliya ciidanka ayaa burburiyey qaybta dadka ajinabiga ah iyo dadka baasaboorada shisheeyaha wata laga siiyo dalkugalka laguna hubiyo sidee u dhacay weerarku maxaase sababay sida ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo saddex xubnood oo kala duwan oo ka mid a howlwadeennada garoonka diyaaradda qatar airways ayaa shalay keentay dad ajinabi ah kuwaas oo la rabay in dalka lagu soo geliyo inay yihiin yutubaris howlwadeennada laanta socdaalka ayaa ku dhegay sababta ay ugu dhegeen ayaa lagu sheegay inay ahayd inuu dhowaan soo baxay amar ah in aan dalka lagu soo fasixin xirfadlayaasha ajinabiga ah ee ku shaqaysta aaladda muuqaalada ee yutub kadib markii uu dhowaan nin raashiyaan ah sawir khaldan ka bixiya soomaaliya taas oo dadka soomaalidu ay si weyn uga falceliyeen gabar fanaanada ayaa la sheegay inay hawshaan ku lug lahayd markii laysku qabsaday ajinabigan la socda diyaaradda qatar airways oo dadka qaarkii ay sheegayaan in aanay yutubaris ahayn ayaa waxaa yimid ciidanka nabad sugidda ee garoonka kuwaas oo xoog ku wata ajinabigii handadaad iyo gacanqaad ayaa shalay ka dhacay gudaha mar kale ayaa samaanta xaalku cirka isku tolay waxaa la sheegay in maanta ilaa iyo labaatameeye ka mid a ciidanka nabad sugiddu yimaadeen qaybta soo degista caalamiga ee garoonka oo ah halkii uu shala buuqa iyo gacanka hadalku ka dhacay kooxdan waxaa ku jira raggii shalay xoogga ku wata ajinabiga maanta waxaa la sheegay inay sidii shalay rabeen inay dad kaleoo ajinabiya kala baxaan garoonka kuwaas oo la socday diyaaradda turkish airline dadkii shalay iyo kuwa maantaba waxay ciidanka nabad sugiddu rabeen inay la baxaan iyagoo aan la marin habraacii saxda ahaa waxaa la sheegay inay durbo bilaabeen inay handadaan shaqaalaha laanta socdaalka iyagoo raba inay dadka xoog kula baxaan kooxda laanta socdaalka ayaa la sheegay inay ku doodeen in shaqada la macaamil ka soo galootiga inay iyagu mas-uul ka yihiin oo aanay waxba ka qusaynin nabad sugidda waxaana ay ka dalbadeen ciidanku inay ka dhex baxaan arrinta laakiin waxaa loogu jawaabay weerar iyo gacanqaad markaasoo iyaguna iska caabin sameeyeen ilaa saddex qof ayaa la sheegay inay ka dhaawacantay shaqaalaha garoonka halka ciidankana uu ka dhaawacmay hal askari waxaa dagaalkani uu burburiyey qaybta fiisooyinka ee garoonka aadancadde xilliga uu dagaalkani dhacayay waa xilligii ay soo degtay diyaaradda turkish airlines qof ka mida dadkii sugayay in loo adeego balse uu dagaalkani saameeyey waxa uu sheegay inay lama filaan ahayd inuu arka dhaqan nuucan ah oo ka dhacaya halkii la rabay inay ugu ammaan iyo xadaarad badnaata dalka ciidanka nabad sugidda iyo garoonka aadancadde ciidanka niza waa ciidanka qura ee loo ogol yahay inay hub la galaan qaybaha garoonka waxay ka mid yihiin saddexda ciidan ee ku qoran ilaalinta garoonka waxaa kaloo weheliya ciidanka booliiska soomaaliya iyo kuwa amisom falka maanta ka dhacay garoonka oo sawir xun ka bixinaya xaaladda dalka ayaa dhinaca kala muujinaya habka liidata ee ciidanka nabad sugiddu ula falgalayaan qaybaha bulshada dhowrkii sane ee lasoo dhaafay taasoo aad uga fog sharciga ciidanka iyo qaynuunka dalka waxaa la sheegay in qaar ka mida dadkii sugaya in loo adeego oo la hubiyo baasaboorradooda ama fiisayaal la siiyo inay qaarkood iska gudbeen oo ay ka baxsadeen dagaalka iyagoo aan cidna u adeegin taliska niza ayaan weli wax wara ka soo saarin weerarkaay ciidankooda ku qaadeen shaqaalaha waxda socdaalka iyo jinsiyadaha laakiin cabsigelinta maanta ka dhacday garoonka ayaa sababi karta inuu noqdo meel aan laysku aamini karin wakhtiyada soo aadan iyo inay handadaadaasi keento in ajinabi badan dalka la soo geliyo iyadoo aan lasoo marin marinkii saxda ahaa waa markii koowaad oo dhacdo nuucan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyey maxay kula taadiga